Biidhaamintan loo sameeyay qaar ka mid ah bulshada danta yar ee ku jira kaamamka barakacayaasha duleedka magaalada Baydhabo ayaa ahaa mid ay baahi kala duwan u qabeen maadaama aysan haysan goob ay ku kaydsadaan biyaha, kaamamkoodiina ay u dhabeen ceel biyood ay ka dhaansadaan, isla markaana goobo ka fog kaamka ay ka dooni jireen biyaha iyagoo ku bixiya lacag. Biidhaamintan loo sameeyay dadka barakacayaasha ah ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa iyagoona u soo wakiishay qaar ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay biidhaaminta ayaa u mahadceliyay walaalaha muxsiniinta ah ee ku soo sadaqaystay.
biyana ninshaani biyo garaar oogeega ma dhammoyna biyo nadiifana ninshaani galaaskoob afka saar tolbanka reebana alxamdulilah ololaad ongroong galbug ongroong ilow alxamdu alshukru adikinka maadyana kinka shukriyaan hadijay maykooga yahadhiibiti hibdhibaanka handhiibiti alxamdulilah usuna ninshaani ila usuinka maadyana anka shukriyaan hadii ninshaani ilaahay aa mahad ii shukruleh alxamdulilah hadiija cabdiraxmaan yaha dhiibiti oo hildhibaanka jookar ha hil saaratay mahadsantay biyoon waraabni hoosow i barariyak waraabni warhaanka doro isisiinka sugaan ilaahay ka sugaan mahadsantay oo magna rafaada teegagna maalin kasta hadda madilisi nineensheenta dhibaan qabna alxamdulilah geegsiin mahadiini siin shukriini aye khadiij warhaanka badan ilaahay ka sugaan adikoo sugaan biyoon adijeebdiraamaha dhiibiti maasha allah ka mahadsanto unina oomanayni eedan ku waraabni bii macaan eeninsheenti hooban afkaanku qaban galaasto walhanka reebana ilaahay biijinaadanku weela walkasta wal ilaahay iyahaan dhiibo unanana sii imbaahanna biyona eedi eedanka mahadsanto meelinka baahanya sheenti unin on oomanayni kolay bii macaan eeninsheenti dhinaa on hayna galaasto afkala saarob walba lahanka reebana la dareeriyow eedi eedanka mahadsanto yaan biijinaad allanka weela ilaahay wadeeraamaka waraabi dhiibiday hadiija cabdiraxmaan aha dhiibiti ilaahay ilalaawahay unuun onka do'ayni biyoogi dhibaato ka jirni ayhan wakiilitay cabdiqaadir jookar yaha wakiiliti hildhibaan jookar yaha wakiiliti alxamdulilah ilaahay anka mahadyaana isinsiinka mahadyaana adikiinka mahadyaana waakay haddana walbanba dhibaato anka jirna biyoogi hana deereen barari ihoosoo ku waraabahayna maca salaama abbaaya walkaroogna adikoo sugaani ilaahay ku sugaani
abiyoogun boyadun ilaahay jihadiis hadiijay cabdiraxmaan yaha sadaqaysati ayhaan dhiibti inti dhayuur eh gobolka baay sheebta dadki roogi iya siidi lankaha ka aaminti may waaha xildhibaan jookar yaa ha ka aaminti biyoogi wayna sii sheebta laanto todobaad ilaahay anka mahadayna onka shukriina ilaahay sadaga onka weela meel allimeli ku oomanta adduunyo aakhare ee allihii ku waraabi unuuna waraabni laa yukallifu laahu nafsan ilaa wis'aha laha maa kasabad wa calayha ma katasaba rabbanaa laa tu'akhidnaa inasinaa u akhdanaa rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa hamaltahu ala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bihi wa'afu annaa wagfir lanaa warxamnaa anta mawlanaa fansurnaa deeqdan biidhaaminta ah ee loo keenay dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada baydhabo ayaa ku soo aadaya xilli baahi badan ay u qabeen